bsmi illaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin slى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baab alxalqi wاltaqsiir hada kani baabu bayaani axkaami اlxalqi xeerashada axkaamteeda caddaynteedii u baab yahay iyo wataqsiiri gaagaabsiga timihii in la gaagaabsado marka xajka la joogo ama cumrada in markaa tintii lagu gaagaabsado ama la xeero qaala alimaamu abu dawuuda raximah اllahu tacaala xadaana alqacnabiyu can maliki can naafic can cabdillaahi bni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu calayh ali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi allaahuma arxam ilmuxalliqiin allaahuma yaa allaahu ilaahayu irxam u naxariiso almuxalliqiina kuwa timaha xiiro qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo walmuqasiriina kuwa timaha gaabiyana qaala waxa uu yidhi allaahuma arxam ilmuxalliqiin qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah walmuqasiriina kuwa gaagaabsada qaala waxa uu yidhi walmuqasiriina marka saddexaad ayuu wuxuu yidhi iyo kuwa gaagaabsado iyo kuwa gaagaabsado ayuu markii saddexaad yidhi ayb halkan marka wuxuu ka gelayaa xalqiga iyo taqsiirka gaagaabinta xalqiga ama taqsiirku waa isku hal camaleh sida calaa qowli اljumhuur waa nusuk waa camal min acmaali اlxaji ayuu ka mid yahay waa nusuk alimaamu shaafici riwaayadiisa saxiixa ay ka ansaxday iyo jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan inuu nusug yahay haddii nusug uu yahayna macnaheedu qofkii ka tago wuxuu ku soo kabayaa dam ama dhiig ayb sidaa weeyaan marka riwaayo daciif ah oo imaamu shaafici si daciifa looga soo wariyey ayaa waxay leedahay xalqigu waa istibaaxatu maxduur camal iyo nusub maahane shay awal adiga xaaraam kaa ahaa unbaa lagu bannaystaa shay adiga awal xaaraam kaa ahaa ayaa lagu bannaystaa ayb oo shay iska mubaax ahaa oo awal adiga xaaraam kaa ahaa unbaa lagu bannaystaa ayb haddii marka sidaa loo dhiga waxaa weeyaan de ninkii ka tagaa marka nusub oo dam uu ka waajibaya ma aha ayb walidaalika marka xukunkiisu waa iska ibaaxa qowl sidaa dhahayaa jira laakiin sida xoogga badan jumhuur ahlilcilmina ay qabaan waa nusub min manaasik ilxaji ka mida iyo cumradaba ee axaadiistuna sida ay tusayso ayb macnahaasayna marka jumhuurta culummadu ay u badan yihiin ayb marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebigu uu leeyahy sala allahu calayh ali wasalam allaahuma arxam ilmuxalliqiin riwaayada abi hurayrana allaahuma kfir ayay leedahay lilmuxalliqiin kuwa timaha xiirto ilaah u naxariiso haddana mar labaad buu ku celiya taa waxay caddaynaya xalqigu inuu fadli badan yahay uu ka fadli badan yahay yani gaagaabsiga xiirashadu inay afdal tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa maadaama naxariis nebiga alle uga baryey in la xiirtaa inay hawaab keenayso daaco inay tahay oo hawaab iyo ajar inay la imaanayso oy keenayso mar haddii shaygii hawaab uu ku xirnaadana waa camal marka cibaadow waa nusub istibaaxatu maxduur qowlka dhahaya xadiidkan baaba xujo ku ah maxaa yeele mar haddii la yidhi yacnii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ilaahu kuwa timaha xiira u naxariiso uu yidhi ducada nebiga waxaa ka imaanaya cibaado shay cibaado la sameeyey wa cibaadaduna mubaax ma ahane waxaa weeyaan waa waajib ama waa mustaxab istixbaaq wax deliiloo ka dhigaya uma hayno nebigu inuu ficil ahaan u xiirtay khuduu cannii manaasikakum uu yidhina waa haynaa marka waa inay min waajibaati alxaji ay ka mid tahay walmuqasiriina iyo kuwa gaagaabiyo ayaa markii saddexaad uu yidhi taana waxay tusaysaa qasrigu inuu taqsiirku inuu bannaan yahay timihii qofka inuu gaagaabsado inay bannaan tahay laakiin laga fadli badan yahay qala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa qutaybatu qaala akhbaranaa yacquub yacni aliskandaraaniy wa huwa yacquub bnu cabdiraxmaan aliskandaraaniyu ayb iqat akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim abu daawuud wاtirmidiyu wاnnasaa'iyu can muusa bni cuqba wahuwa saaxibu اlmaqaazi iqatun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can naaficin can ibni cumar ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu xallaqa ra'sahu madaxiisiibuu xiiray fii xajati lwadaac xajat اlwadaac yacnii waa amray in loo xiiro si isagoo xiiranyay la mid tahay marka nebigu wuxuu amray madaxiisa in loo xiiro xajat اlwadaaci xadiidkan bukhaariyo muslim baa soo saareen maadaama nebigu uu sameeyey acmaasha xajkana iga qaata aniga uu yidhi xalqigu marka min waajibaati اlxaj ayuu ka mid yahay qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu qurayd qaala akhbaranaa xafsun wahuwa bnu kiyaad can hishaamin wahuwa bnu hishaam bnu xasaan alqurduusiy can ibni siriin can anas bni maliki ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nebigu ramaa jamrata alcaqaba jamrat اlcaqaba ayuu tuuray yowma naxri maalintii dhuundhowga maalintii tobnaadka uma rajaca ilaa manzilihi gurigiisiibuu u laabtay meeshii uu mine ka deganaa wey uma rajaca ilaa manzilihi meeshii uu deganaabuu u laabtay biminan fii minan mino dhexdeeda fadacaa bidibxin fadacaa nebigu wuxuu u yeertay bidibxin ay bimadbuuxin xoolo la qalo xoolihiisii uu qalayay ayuu u yeertay wey uma dacaa bilxallaaqi kii xiirayay ayuu markaa u yeertay faahada wuxuu gudagalay yashuqu ra'sahu madaxiisa inuu xiirayo alaymana dhanka midig faxalaqahu waa xiiray fajacala wuxuu gudagalay yaqsimu inuu qaybinayo bayna man ou u qaybinayo dad yeliihi nebiga xigo ashacrata washacratayni hal tin ama labo qofba waxbaa ku soo aadayo timihiisii markii midigta laga xiiray ayuu hal tin iyo laba tin dadkii u kala siiyey hortiisii joogay uma akhada bishiqi ra'sihi madaxiisii ayuu qaaday alaysari bidixeeyey dhankii bidix ayuu markaa qaatay faxalaqahu waa xiiray uma qaala waxa uu yidhi haa hunaa abuu dalxa halkan abuu dalxa ma yahay oo abuu dalxa ma joogaa fadafacahu abuu dalxuu u dhiibay fadafacahu yanii tintiibuu u dhiibay ilaa abi dalxata abi dalxuu u dhiibay qaybtii bidix oo dhan abuu dalxuu farta ka saaray nacam isagii baa marka dadkii wuxuu u qaybiyey ee wuxuu meel dhigtay iyo ka dhigtay nacam ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa nebigu inuu xiirtay markii uu dhagax tuurtayna ayuu kadib ayuu xiirtay kadibna naxrigii iyo xoolihii ayuu sameeyey kadibna dawaafkii ifaadaha sidaa ayuu u kala tartiibiyey acmaasha markaas waxaan u jeedaa wow dhagaxii buu tuuray waa gowracay waa xiirtay dawaafkii buu aaday ayb saasaa tartiibta ay tahay ayb waxaa laga qaadanayaa xadiidka sidoo kale nebiga xubnihiisa in la barakaysan jiray dhididkiisa iyo candhuuftiisa iyo timihiisa iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay saxaabadu barakaysan jireen oo markuu tintii xiirtay dadkiiba u qaybiyey arrintaa iyadana nebiga khasaa'istiisay ka mid tahay sida alimaamu shaatibi uu tilmaamay oo uu ijmaac ku soo naqliyey nebiga kayrkiis inaynan arrintan tabarugaa iyo timihiisa iyo candhuuftiisa iyo qof la barakaysto oo aan nebiga ahayn yanii nebiga gadaashiisa inaan cid dambe oo la barakaystay oo yacnii xubnahoodii iyo la barakaystay inaynan jirin ayuu ijmaac ku soo xakaayay oo culimmadii ma aanay isku khilaafin arrintaa iyadaana marka dadka dambe ee gadaal ka yimid waxa la barakaysan karaa waa ducadooda waa cilmigooda iyo allabariga markay nool yihiin oo la yidhahdo war ilaahay noo bari oo ducadiisii marka in alle loogu dhowaado waa la yeeli karaa laakiin hayruhu maya sida nebiga la yeelay cid la yeelay ma jirto abubakar baa nebiga ka dembeeyey cumar baa ka sii dembeeyey iyagii lagama haayo candhuuftoodii in laysmarmariyey arrintan marka deliil uma noqonayso in loo tallaabiyo tabaruga nebiga kayrkiis in loo sii tallaabiyo deliilay u baahan tahay fahamka asxaabtana tarkiga ay ku ijmaaceen asxaabta xujo waayo ilaa wixii asxaabta deeqaan annagana inayna deeqaan way iyagii baa waxay ku ijmaaceen aynan u fahmin naskan kama aynan fahmin nebiga kayrkii in candhuuftiisa la barakaysto ama timihiisa meel la dhigtoo la qaato alimaamu shaadibi baana sidaa tilmaamay inay saxaabadu tarkigaas inay ku ijmaaceen marka ahlucilmiga qaar waxaa jira dhahaya wafiihi altabaruku biaahaari saalixiin iyo wax hadda deliil marka loo hayaa taas ma laha ayb faxalaqahu markaa nebiga dhankay bidix ayaa uu xiiray ninkii xallaaqa ahaa uma qaala waxa uu yidhi haa hunaa abu dalxa meeshaan abu dalxa ma joogaa fadafacahu ilaa abi dalxata ayuu u dhiibay qaala xadaanaa cubayd bnu hishaamin abuu nucaym wa huwa jurjaaniyu اlasli saduuqun tagayara fii aakhiri cumrihi fatalaqana akhraja xadiidahu abu daawuud ayb qaala xadaanaa cubayd bnu hishaam abu nucaymin alxalabiyu wacamr bnu cusmaan almacnaa qaala ahbaranaa sufyaanu can hishaam bni xasaan biisnaadihi biisnaadi alxadiidi asaabiq bihada qaala fiihi waxa uu yidhi qaala lilxaaliqi kii xiirayeybu wuxuu ku yidhi ibda' bishiqi alaymani dhanka midig ka bilow faxliqhu xiir idan marka sunanu lxalqi waxaa ka mida in midigta laga bilaabo qofku markuu timaha xeeranaayo dhanka midig inuu ka bilaabo sidaa inay sunno tahay ayaa laga qaadanaya xadiidkan marka oo nebiga dhankiisii midig ayaa looga bilaabay saa isagaana amray ayb qaala xadaanaa nasr bnu caliyin qaala anba'anaa yaziid bnu zurayc qaala anba'anaa khaalidun can cikrima can ibni cabbaas ayb ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga kaana yus'alu waa la su'aalayey yowma minan maalmihii minaad fayaquulu wuxuu dhahaya laa xaraja dhib ma leh waxa la weydiinayena waxay ahayd waxyaaba la kala hormariyey acmaashaasoo maalinkaa dadku ay kala hormariyeen fayaquulu wuxuu dhahaya laa xaraja dembi ma leh fasa'alahu rajulu nin baa su'aalay faqaala wuxuu yidhi inii xalaqtu anigu waan xiirtay qabla an adbaxa intaanan gowracin ka hor qaala waxa uu yidhi idbax gowrac walaa xaraja wax dembiyana ma leh iska gowrac ayb qaala innii amsaytu waan galabaystay walam armi welina ma aanan tuuranin dhagixin qaala armi walaa xaraj tuuro wax dembiyana korkaaga ma aha ayb xadiidkan marka waxaa halkan u keenay abu daawuud xalqiga maalintaas acmaashii ka horraysay haddii laga hormariya inaynan dhib lahayn yani waan ujeedaa yani maalintaa yowmu naxriga acmaasha la samaynayaa inuu ka mid yahay xalqi maxaa yeele wuxuu leeyahay xalaqtu qabla an adbaxa waan xiirtay intaanan gowricin ka hor ayb marka xalqi iyo xiirasho inay jirto ayaa laga qaadanaya ayb oo maalintaa acmaasheeda ay ka mid tahay amaa kala hormarinta yay u bannaan tahay damma ka waajibaa mise maya baab gaara ayuu ku keeni doonaa halkaasaan uga hadlaynaa qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu اlxasan alcatakiyu qaala anba'naa moxamed bnu bakrin huwa albursaaniyu saduuqun qad yukhdi akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta qaala anba'na bnu jurayj wahuwa cabdulmalik bn cabdilcaziiz bni jurayj qaala balaganii can safiyata binti shayba waxaa iga soo gaartay haweenaydaas balaganii can safiyata binti shaybata bni cuثmaan ayb wahiya waxaa la yidhaahdaa lahaa ru'yatun ru'yay leedahay nebiga inay aragtay qaalat akhbaratnii ummu cuثmaana bintu abi sufyaan ay ii sheegtay ayb qaalat akhbaratnii ummu cuثmaana bintu abi sufyaan wa hiya ummu waladi shayba safiyadan aabbaheed shayba addoon oo wax ka dhalay bay ahayd ummu walad oo ninkaa uu lahaay ummu waladi shayba ibni cuثmaan lahaa suxbatun ana bna cabbaasin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi laysa cala annisaa'i haweenka korkooda ma aha alxalqu xiirasho innamaa cala annisaa'i haweenka dushooda waxaa ah attaqsiiru gaagaabin naagu iyaga tintay gaabsanayaane xalqi iyo xiiris male iyagu xadiidkan marka xugun kale oo xalqiga ayuu noo iftiiminay xukunkaana waxa uu yahay in haweenka aan laga rabin xalqiga nimanka unbaa tinta xiiranaya amaa naaguhu iyagu ma xiiranayaan bilijmaac ibnu xajar siduu leeyahay taqsiirkaa marka iyaga laga rabaayo oo tintii marka inay wax yar ka gooyaan bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waxay gooynayaan qiida unmula yacnii far yacnii farta xubinteeda hore wax la egoo kale unbay tinta iyay iska jaraysaan bs intaa un baa laga rabaa qaala xadaanaa abu yacquub albaqdaadiyu wahuwa isxaaq bnu abi isxaaq ibnu abi israa'iil isxaaq ibnu abi israa'iil ayaa leedahay saduuqun tukullima fiihi liwaqfihi fi اlqur'aan ninkan marka isaga xadiid ahaan waa saduuq laakiin mas'alo kale ayaa looga hadlay darteedo mas'aladii qur'aanka ayuu ka istaagay oo yacnii dadkii waaqifiyada ahaa qowlkaa waaqifiyada ayaa loo nisbeeyey ayb nimanka waaqifiyaduna waxay ahaayeen mas'alada qur'aanku kalaamullaahi miyaa markay soo baxday oo niman ahlu bidcaa ay yidhaahdeen qur'aanku kalaam alla ma aha ayaa culimmadii salafka waxay yidhaahdeen alqur'aanu kalaamuullaahi hayru makhluuqin qur-aankii waa hadalkii ilaahay hayru makhluuqin makhluuqna ma aha sida annagoo kale qur-aanka looma abuurin bal ilaahay baa ku hadlayo tilmaan alla waa hayru makhluuq marka in lagu daraa qasabay noqotay si bidcadaa loo hor joogsado ayb niman baa marka iyagu waxay bilaabeen inay ka istaagaan oo yidhaahdaan annaga waxaan leenahay alqur'aanu kalaamuullah hayru makhluuqna ma dhahayno makhluuqna ma dhahayno ayb niman marka waxay ahaayeen ibnu shujaac athalji iyo niman marka noocaasaa bilaabay waxaas dhacan oo inay markaa ka istaagaan kalaamullaahi bis ee kalaamullaahi marka ma kii la abuurayaad u jeedaayo muctasiladu aaminsanayd ila iyagu muctasiladu qur-aanku kalaamullaahi inuu yahay waa qabaan laakiin waa makhluuqay ku dhahaya marka adiga ma kii markaas sidii muctasiladaad u rumaysan tahay mase sidaadaba ilaahay waa hadlaabaad diidan tahayba waxyaabahaasoo dhan baa marka waxaa weeyaan yaa ku jiro maadaama marka ay sidaa ku jirto culimmadii salafka marka qoladii meeshaa istaagtay oo xagga xagga midna aan u bixin waxay yidhaahdeen marka qowlulwaaqifa ayaa qowlkaas loo bixiyey oo waxay ku istaageen kalaamullaahi bis hayru makhluuq kuma aynan darin xilligii saxaabada in lagu istaaga dhib ma lahayn sababtoo a ma jirin qof dulmi iyo yacnii markaa gardarro iyo laqdabo wado laakiin xilligan dambe laqdabaa timid waa in la bayaaniya marka walidaalika imaam axmed baa waxaa lagu yidhi maa ka aamustaan arrimahan markaasu wuxuu dhihi jiray uskutuu naskutu idinka aamusa annagu waa aamusaynaan uskutuu naskut hadaad idinku ka aamustaan makhluuq iyo yacnii waa makhluuq iyo macnan waaxidun qaa'imun fii daati illaahi laysa bixarfin walaa sawtin warkaas aad daldalaysaan idinka ka jooga annagaa ka joogaynaninkan marka hadalka taasaa marka darteed looga hadlay ayb can cabdilxamiid bni jubayr bni shayba ayb can safiyata binti shayba qaalat akhbaratnii ummu cuhmaana bintu abi sufyaan ana bna cabbaasin qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi laysa cala annisaa'i haweenka korkooda ma aan alxalqu xiirasho inamaa cala annisaa'i taqsiir haweenka korkooda un waxaa ah gaagaabsa timihii marka inay gaabsadaan laakiin hawaantii in loo sheego wa qaar baa markay safiyi marwo dawaafkii sameeyaan cumradoo kale dawaafkii markay la imaadaan sacyigii ay sameeyaan nimanka hortooda ayay intay sidaa ugu faydato tintii ayay meeshaasay ku jareen taas marka waa in laga waaniya naagahaayb oo la yidhaahdo guryihiinna tinta ku jarta ilaa tintii waa cawro cawradiina inay bannaanka ku faydaan ma bannaana waa inay gurigeeda u qaadato qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala baabu اlcumrati cumradii axkaamteedii caddaynteediiba u baab yahay cumradiibu halkan galay marka cumrada luqada waxaa lagu yidhaahdaa aziyaaratu luatan hiya luqatan aziyaaratu ayb waqiila waxaa la yidhi inaha mushtaqat min cimaarati اlmasjid اlxaraam ama min cimaarati اlmasjid اlxaraam masjidulxaraamka camiritaankiisaa laga qaatay oo cumradu iyada waxaa weeyaan beytkaad ziyaaranay waa ziyaaro waay kacbadii baad ziyaaranay oo booqanaysaa xukunkeedu marka ma waajiba mise waa sunno xukunkeedu inuu waajib yahay ayaa madhabka alimaamu shaafici iyo imaam axmed ay ku tageen imaamu albukhaarina sidaasuu ku tegey bal isaga waaba jasmiyeyba oo wuxuu jasmiyey inay waajib tahay xanafiyada iyo maalikiyaduna waxay ku tageen inay sunno tahay waxayna deliishadeen xadiid jaabir markii nebiga la su'aalay cumrada a waajibatun hiya qaala laa maya buu yidhi wa an tactamira khayrun laka inaad cumraysatana waa kuu khayr badan tahay xadiidkaa tirmidi baa soo saareen laakiin xajaaj ibnu artaah ayaa ku jira oo daciif ah ama mudallis ah jaabir sidoo kale waxaa laga wariyey cumrada xadiid dhahaya isagana yacnii cumradu ma waajib ba ahaa buu yidhi waa waajib nebiga xadiidkaana ibnulahica ku jira isagana waa daciif walidaalika jaabir sidanna kama ansaxin sidanna kama ansaxin xadiid yacnii waajibinaayo iyo mid sunno ka dhigaya labada oo marfuuca jaabir kama aanu ansaxin labadaba laakiin meesha loo qabsanaayo cumradu inay waajib tahay waa xadiid aan hore u soo marnay ninkii la dhihi jiray subay ibnu macbad ee markii uu cumar la kulmay uu yidhi anigu waxaan ahay nin reer baadiyo oo ilaahay soo islaamiyo jihaadkana waa jecelahay ilaahayna wuxuu igu farad yeelay cumro iyo xaj ayb oo wuxuu yidhi ra'aytu alxaja waalcumrata maktuubatayni calaya anugu waxaan u arkaa in xajkii iyo cumradiiba waajib igu yihiin markaasuu cumar yidhi hudiita lisunnati nebiyika nebigaagii dariiqiisii baaba lagugu hanuuniyey marka waa inay waajib tahay ayb iyo aayaddana waa laga qaadanayaayo waatimu alxaja waalcumrata lilaah waatimu alxaja waalcumrata lilah xajkii cumradii waa layswada raaciyey ayb waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka jibriil oo nebigu marka islaamka la weydiiyey akhbirnii can ilislaam wuxuu yidhi wa an taxuja wa tactamira ayaa ku jirta duruqdiisa inaad xajiso cumraysatana cumradii marka inay waajibta adiladaa baa marka deliil u ah cumrigii hal mar bay waajibaysaa xajkuna hal mar bay waajibaa hal sana adaad marka labadaba isku samayn kartaa haddaad tamatuc samaysay haddaad ifraad u samaysay haddaad u samaysaba ayb iyo haddaad qaarin tahay qaala xadaثna cثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa maqlad bnu yaziid wahuwa maqlad bnu yaziid alqurashiy saduuq lahu awhaam akhraja xadiiثahu albukhaariyu wmuslim وabu daawuud wالnasaئiy bnu maaja qaala akhbaranaa maqlad bnu yaziid wayaxya bnu zakariya can ibni jurayd can cikrimata bni khaalidi can ibni cumara qaal ictamara rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuu cumraystay qabla an yaxuja intaanu xajinnin ka hor nebiga intuusa xajinnin ka hor wuu cumraystay waa ficilkii nebiga marka qaala xadaanaa hanaad bnu sariy can ibni abi zaa'ida qaala akhbaranii bnu jurayj wa muxamed bnu isxaaq can cabdillahi bni taawuus can abiihi can ibni cabbaasin qaal wallaahi maa acmara rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama caa'ishata wallaahi baan ku dhaartayee maa acmara ma uunan cumraysiinin rasuulullaahi rasuulka sala allahu calayh ali wasalama caa'ishata caaisha fii dilxijati bisha dulxija ilaa liyaqdaca inuu jaro uu gooyo mooyaane bidaalika kaagaas uu ku jaro cumraysiinta uu caaisho u idmay inay dulxijo cumraysato inuu ku gooyo ayuu rabay amra ahli shirki dadkii mushrikiinta ahaa sha'nigooda fa inna haada alxaya maxaa yeelay qoladan oo min qurayshin reer quraysh ah iyo waman daana diinahu iyo qofkii ku cibaadaysta iyaga diintooda kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna inay dhahayaan idaa cafa alwabar wa bara'a addabar wa dakhala safar faqad xallat alcumratu liman ictamar marka la akhrinaa marka ibnu xajar wuxuu leeyahay ra'daas marka in la iskaaniyo yacni iyaga maxaa yeele sajci bay warkan u leeyihiin sajciguna macnahaasuu ku imaanay marka waxay leeyihiin kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen idaa cafa alwabar idaa haddii cafaa uu baxo ou bato alwabaru dhogortu hadday badato cafaa bimacnaa katuraw hadday badato alwabaru dhogorta neefka dhogortiisu hadday badato wa bara'a dabaru wa bara'a ou markaa yacnii bogsoodo ou raysto addabaru garbabeelka awrta awrta garbabeelkooda haddii uu bogsoodo wa dakhala safar bisha safarna ay soo gasho ashhur xurumkii waa laga baxay bisha safar faqad xallat ilcumratu cumradii way xalaal noqotay liman ictamar qofkii cumraysanaya markaas ayb faqad xallat ilcumratu cumradii way u xalaal noqotay oo way soo gashay liman ictamara qofkii cumraysanaya yacnii bilaha waxay diidayaan markaa ashhurulxajka in la cumraysto ayay nacayaan shawaal iyo dulqacda iyo dulxija ayay diidayaan nebigu caa-isha waxuu tanciim uga cumraysiiyey arrintaa inuu dhabarka ka kala jaro kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen idaa cafa alwabaru idaa cafaa haddii uu bato alwabaru dhogorta riwaayada bukhaari waxay leedahay idaa cafa alaar idaa cafa alataru riwaayada macnaheedu marka waxay noqonaysaa idaa cafaa haddii uu baaba'o wa alaharu raadkii dadkii xajka soo aaday laabtay raadkoodii markuu tirtirmo ayb goormuu tirtirma bil iyo meelaha ka bacdi wa bara'a dabaru awrta garbabeelkooduna ou bogsoodo oo yacnii markaa garbabeelka awrta uu raysto wa dakhala safarna ou galo faqad xallat ilcumratu liman ictamar fa kaanuu waxay ahaayeen yuxarimuuna alcumrata cumrada inay xarimayeen xataa yansaliqa ilaa uu ka baxo dulxijati walmuxaram bisha dulxija ee muxaram ilaa ay ka dhammaato ayb markaa kadib unbaa cumradu waa bannaan tahay ay dhihi jireen cumradu iyada marka sanadka oo dhan ayay bannaan tahay sanadka oo dhan waa la cumraysan karaa allahuma yowmu carafa iyo hadda meelahaas waqtiyadaas oo kale iyo iyadoo acmaal xaj baa lagu guda jiraa cumradiina waa layska samayn karaa iyada laftirkeeda ayb xajkaba isagu wuxuu leeyahay miiqaat zamaniya laakiin cumradu iyada ma lahan iyagu marka sidaan maxay u yeeli jireen taxliil taxliil iyo taxriim dartii ayay saan u samay jireen oo waa kan iyaga dhahayo faqad xallat ilcumratu liman ictamar cumradii markaasay xalaal tahay taxliil iyagu ma laha taxliilku marka waxaa weeyaan isagu iyagu iyaga ma laha wakhtiyadan hadda marka dambe cumradu waa iska furan tahay markii xajka laakiin uu soo gebagaboobo xoogaa waa u yarkaadiyaanoo yacnii ta'shiiraadka ama viisooyinka cumrada lagu galo hore kama furaan iyagu marka sababkay u yeelayaan arrin taxliil iyo taxriim qusaysa ma aha waa maadaama dadku ay tiradii ka bateen acmaashii xajkiina ay dhammaatay dadkii xajka kala daabuliddoodii baaba lagu jiraan oo eraboorradii iyo nidaamkii dhammaan wuxuu mashquul ku yahay in dadkii horta xajka yimid ay horta la amba bixiyo dabadeed meelihii marka la hagaajiyo kadib ay furaan arrin marka taxliil ku saabsan ma ahani ogow bacdi naasu zamankan waxaa jiro jahligii uu ka batay masaa'il taxliil iyo taxriim aan shaqo ku lahayn ayaa waxay leeyihiin wain adactumuuhum inakum la mushrikuun waxaan taxliil iyo shaqo ku lahayn dalalkan viisooyinka lagu gelaaya iyo waa taxliilay leeyihiin ninkii ku adeecaana mushriguu noqonaa iyagii waa mushrikiin dadkii oo dhan waa gaalo waxaa sax jira maa bacdi naasoo marka idaacaadka qaarkood iyo yacnii laga soo daayo warkooda yaa waxaas sheegan masaa-ishii idaarada ku tacalluqday iyo kuwii ku tacalluqay wuxuu isku dhex darayaa iyo kuwii ictiqaadka iyo taxliilka iyo taxriimka wuxuu ku tacalluqo isu dhex yaaceen marka mas'alo un marka idaaro loo samaynayo darteed iyo mas'alo taxliil iyo taxriim waa laba mas'alo kala gaara marka qofka hadduusan miir qabin waxaa weeyaan hawa hadday dardartay hawadiisu meeshay ka bisishahay iyo wax walba u leexinaa ayb fakaanuu yuxarimuuna alcumrata cumrada ayay markaa xarimi jireen waa kaa marka maaragtaa xataa yansaliqa dulxuja walmuxaram intay ka baxaan qaala xadaanaa abu kaamil wahuwa aljaxdariyu qaala ahbaranaa abu cawaana wahuwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuriy can ibraahiima bni muhaajir ayb ibraahim bni muhaajir saduuqu layinu lxifdi أkرج xadيiثه mسلم والأربcة عن أbي بكر بن cabdالرحمaن qال أخبرnيi رasuل مarوان marوان ergeygiisii baa ii waramay اladي ursila ilىa أmi macqil oo u diray qaaلad waxay tihi kaana أbu macqil wuxuu ahaa abu macqil xaajan mid xajinayo maca rasuuli الlahi salى الlaه عليه aلي وsلم falama qadima markuu soo galay qaalat أmu macqil waxa ay tihi qad calimta waad ogeyd أna calaya xajaة in xaj aniga laygu leeyahay faاnطalaqaa yamshiyaani way tageen labadoodii umu macqil iyo abuu macqil iyagoo soconayo xataa dakhalaa calayhi ilaa ay nebiga uga soo galaan faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inna calaya xajatan xaj ayaa aniga korkayga oo laygu leeyahay wa inna liabii macqilna bakran abuu macqilna wuxuu leeyahay oo waxaa u sugnaaday bakran qaalin markaa qaalin ayuu leeyahay rati markaa qaalin qaala abuu macqil waxa uu yidhi sadaqad run bay sheegtay waan leeyahay anigu laakiin jacaltuhu fii sabiili illaahi qaalinkaa waxaan u yeelay oo aan u waqfay oon u darbay fii sabiilillahi ilahi jidkiisa jihaad faqaala rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi acdihaa sii faltaxuja calayha ku xajiso fainahu fii sabiiliillaahi fainahu xajku fii sabiilillaahi waaye xajku waa fii sabiilillahi ku xajisiiso fii sabiilillahi marka haddii la iطlaaqa jihaadkuu ku dhacaa culammada gobolna waxay raaciyaan xajka xajka waa ku daraano imaam axmed baa isagu sidaa qabo xadiidkaanuuna deliishanayaan oo nebigi baa wuxuu yidhi rati jihaadkii loo waqfay oo loo darbay ha ku xajisow nebigu leehay isagaba waa fii sabiilillaahi laakiin ma la tallaabin karaa waxa aan xaj ahayn maya nas ayay u baahan yihiin inta kale walidaalika marka baabusakaad laga hadlayo wa fii sabiilillaahi xajka yacnii jihaadka waxaa soo raaci karo cinda bacdi ahlilcilmi iyagoo xadiidkan deliishanaayo xajka dadka markaan waxba haysanina fuqarada haddii marka maalka sakada lagu xajisiiyo dhib ma laha waa la yeeli karaa maxaa yeelay fainahu fii sabiili illaahi xadiidkan baa marka deliil ka dhiganaya amaa meelo kaleo marka aan ahayn intaas sinfigii fii sabiilillahi laguma bixin karo faacdaahaa wuxuu siiyey albakra qaalinkii faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii imra'atun haweeney baan aniga ahay qad kabirtu waan weynaaday wa saqimtu waan yacnii bukooday waa jiraday fahal min camalin camal ma jiraa yujzi'u cannii iga gudaayo min xajatii xajkayga qaala waxa uu yidhi cumratun fii ramadaana cumro ramadaan dhexdeed dhacdo tujzi'u xajatan xaj way gudaysaa way la mid tahay xaj bay la mid tahay ayb xadiidkan marka waa saxiix inta in imra'atuntaa marka laga reebo jumladaa marka laga reebo oo saxiix waxaa weeyaan sida isxaaq ibnu raaweyhi uu ku fasiray xadiidka dhahaya cumratun fii ramadaan tacdilu xajatan ramadaan la cumraystaa xaj bay u dhigantaa wuxuu la macno yahay buu yidhi qul huwa allaahu axad oo saddex jeer la akhriyay qul huwa allaahu axad uluثu اlqur'aan waaye ayay la mid tahay yacnii uluثu اlqur'aan marka lagu leeyahay saddex jeerood qul walla akhriso qur-aanka kale kaa deeqi mayso oo qur-aankii kale waa u baahan tahay waa loo baahan yahay in la akhriyo oo axkaam badan baa ku jirto qur-aankii kale oo qul huwallaha ku jirin saddex qul walla macnaheeda inta qur-aanka ku jirtaa ku jirta maahana ogow nacam tanna marka sidaabay la mid tahayoo fadli dheeraaday leedahay way laakiinse ninkii aan xajinin hadduu cumro ramadaan aado xaj lagama raba ma aan macnaheedu xajkii weli waa taagan yahay waa lagugu leeyahay adigan ayb xagga ajarka iyo hawaabtay kala mid tahay laakiin xagga xugunka iyo ijzaaga kalama mid aha oo ninku haddaanu xajinin hadda ka hor ee uu yidhaahdo ramadaanan cumraysana weli xajkii waa lagu leeyahay qال xadثna mحamed بن cوف الطائي qال xadثna أحمد بن khالد الوهبي وهuو صدوq أkرج xadيiثه الbخاaرiي في جuزء القراءة وفي أdب المفرد وأصحاaب الsuنن الأربcة qال أخبرna محمد بن إسحاaq عن عيسى بن معقل عن عيسى بن معقل بن أmi معقل الأسدي وهuوa مqبول أkرج xadيiثه أبو dاود asadi khusayma weeyaane reer khusayme qoladoodee asadkoodee markaa nisbada alasadiy ayuu sharxayaa asadiyiintaa badan marka asadi khusayma waayuu leeyahay qaala xadaanii yuusuf bnu cabdillaahi bni salaam wahuwa yuusuf bnu cabdillaahi bni salaam alisraa'iiliyu almadaniyu abuu yacquub صaxaabiyun sagiir cabdullahi bni salaamaa dhalay alxabru waqad dakarahu اlcijliyu fii tiqaati الtaabiciin أkرج xadيiثه الbخاaرiي في الأdب المفrد وأصxاaب الsuنن الأربcة عan jadته أmi macqل qاaلت لma xaja رasuul الlahi صلى الlaه عليه لي وsلم nebigu markuu xajiyey xajat alwadaac wa kaana lanaa jamalun awr ama rati ayaa annaga aan lahayn fajacalahu abuu macqil abuu macqil wuxuu ratigaas yeelay fii sabiilillahi ilaahay jidkiisii ayuu ka dhigay oo u waqfay wa asaabanaa maradun baana asiibay jiro wahalaka abuu macqilna waa dhintay wakharaja alnabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigiina waa baxay falamaa faraqa min xajihi yacnii wahalaka abuu macqil waxay ka wadaa markuu xajkii ka soo laabtay ayuu dhintay way markuu nebiga la soo noqday ayuu dhintay way ee kama wado intaanu xajku aadin ayuu dhintay maaha macnuhu ee markuu xajka ka soo laabtay kadib buu halaagsa ayuu dhintay way wa kaana lanaa jamalun awr ayaan markaa aanu lahayn huwa aladii naxuju calayhi ayb huwa aladii kii ayuu ahaa naxuju calayhi aan ku xajinayno fa awsaa bihi abuu macqil waa dardaarmay fii sabiili illahi ilaahay jidkiisii buu ku dardaarmay qaala waxa uu yidhi fahallaa kharajti calayhi fahallaa kharajti maa ku baxdid calayhi ratigaa korkiisa maa ku baxdid fa ina alxaja fii sabiili illaahi xajku waa ilaahay jidkiisa ah ayb faama idaa faatatka haadihi alxajatu xajkan haddii uu ku dhaafo uu kaa tago wa kaana lanaa jamalun huwa aladii naxuju calayhi faawsaa bihi abuu macqil fii sabiili illaahi faqaala waxa uu yidhi fahallaa kharajti calayhi ya waharaja الnabiyu salى اllahu عalيyh wali wasalam falama faraqa min xajihi markuu xajkiisii ka soo faaruq noqday ji'tuhu waan u imid faqaala wuxuu yidhi yaa umma macqil maa manacati maxaa kuu diiday an takhrujii macanaa inaad nala baxdo qaalad waxay tihi inaad xajkii nala aadda adiga maxaa kaa manciyo oo markuu soo laabtay buu sidan dhahayaa qaalad waxay tihi laqad tahaya'naa waa diyaargarownay ayb fahalaka abuu macqilna waa dhintay markaa wa kaana lanaa jamalun rati ayaanu lahayn huwa aladii naxuju calayhi aan ku xajinayno fa awsaa bihi abuu macqil abuu macqil waa dardaarmay ratigaasi waa ka dardaarmay fii sabiiliillaahi jihaadkiibuu u dardaarmay qaala fahallaa kharajta calayhi oo maa ku baxdid fa ina alxaja fii sabiilillahi xajku waa ilaahay jidkiise fa amaa id faatatka haadihi alxaja xajkani hadduu ku dhaafay uu kaa tegay macanaa annaga inaad nala xajiso faactamidii fii ramadaan ramadaan cumrayso fa innahaa ka xajatin xaj oo kale weeyaane fa kaanat taquulu waxay dhihi jirtay alxajatu alxaju xajku xajatun weeyaan waalcumratu cumraduna cumratun weeyaan waqad qaala hada lii rasuulu ullahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga ayaa kan igu yidhi maa adrii ma ogi anii khaasatan inayni ii gaarka xajku waa xaj cumraduna waa cumro laakiin nebiganu wuxuu igu yidhi cumro aad ramadaan xaji aad cumraysataa waa xaj marka inay aniga gaar ii tahay in kale ma ogi marka fa kaanat taquulu marka laga reebay inta kale waa saxeex sida raajixana waa sidaas aan tilmaannayoo xagga tawaabta uu kala mid yahay laakiin xagga ijzaaga iyo gudista maya iyo xagga nadarka haddii aad maalan xaj adiga aad nadarto nadarkii waa lagaa rabaayo ramadaan baan baxayaa waa cumraysanayaa nadarkiiba iga gudmaya ma jirto xaj ay haddaad xajkii nadartay wuxuu isku bedelayaa xaj waajiba xajka waajibkaana cumro ramadaan ma gudi karta booskiisa xadiidkase waxaa laga qaadanayaa cumrada bisha ramadaan la cumraystaa fadliga ay leedahay xagga sawaabta inay xaj u dhigmaysaba qaala xadaana musadadun qaala akhbaranaa cabdulwaarid wabnu saciid atanuuri can caamir ilaxwal can bakri bni cabdillaahi can ibni cabbaasin qaal araada rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu doonay alxaja faqaalat imra'atun haweeney baa waxay tidhi lisawjihaa ninkeeda waxay ku tidhi axijanii ixajisii maca rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam ama axjijnii ixajisii maca rasuuliillahi sal ll slam nebiga ila xajisii calaa jamalika ratigaaga igu xajisii faqaala maa cindii anuu ma haysto agtayda maaha maa axujuki maa uxijuki waxaan kugu xajisiiye calayhi isaga korkiisa qaalad waxay tidhi axjijnii calaa jamalika fulaan ratigaagii hebel igu xajisii qaala daaka xabiisun daaka ratigaasi xabiisun waa mid la xabisay oo la waqfay fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa loo xabisay caza wajalla faataa rasuula allahi sal ll cl slam nebiguu u yimid faqaala ina imra'atii haweentayda taqra'u calayka asalaam salaan ayay kuu soo diraysaayo way ku salaamaysaa waraxmat allaahi ilaahay naxariistiisay kugu aqrinaysaa wa innahaa sa'alatnii waxay weydiisatay alxaja macaka inay adiga kula xajiso oy ku raacdeen qaalat axijanii maca rasuulillahi sal ly salam waxay tidhi nebiga ila xajisii faqultu maa cindii maa uxujuki calayhi qaalat axijanii calaa jamalika fulaan faqultu waxaan idhi daaka xabiisun fii sabiili illahi caza wajalla qaala amaa inaki adiga amaa inaka adiga low axjajtahaa haddaad ku xajisiin lahayd calayhi ratiga korkiisa kaana fii sabiilillahi ilaahay jidkiisuu kuu ahaan lahaa amaa wa inahaa iyadu amaratnii waxay i amartay an as'alaka inaan ku weydiiyo maa yacdilu xajatan macaka xaj adiga lagula xajiyey wax u dhigmayo oo xagga tawaabka qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi ahaa aqri'haa asalaama salaan akhrisii iyadana yani salaan xaggayga aad ka wadda akhrisii waraxmat allaahi wabarakaatuhu wa akhbirhaa u sheeg annahaa tacdilu xajatan inay xaj u dhiganto macii aniga la ila xajiyo yacnii wuxuu u jeedaa cumratan cumro oo fii ramadaana dhacdo ramadaan dhexdiis oo la cumraystaa inay xaj u dhigantaa su'aal yacnii u sheeg inay xaj u dhiganto waxaa laga qaadanayaa marka inay bannaan tahay in qofku inuu salaan u akhriyo qof kale qofkaa markuu jawaabayo inuu salaan diro isagana salaantii ka jawaabo waxyaabaha marka inay bannaan yihiin cumro ramadaanna inay xaj xagga tawaabka ay uga dhiganto qaala xadaanaa cabdulacla bnu xamaad wahuwa albaahiliyu albasriyu abu yaxya ayb wa huwa laa ba'sa bihi akhraja xadiidahu albukhaariy wamuslim waabuu daawuud wاnnasaa'iyu ayb huwa almacruufu biاnnarsiy cabdulacla bnu xamaad annarsiyu yaa la yidhaha qaala aqbaranaa daawuud bn cabdiraxmaan can hishaam bni curwa can abiihi daawuud bn cabdiraxmaan kan wahuwa daawuud bn cabdiraxmaan alcataar ثقة lm yثبت أن بنa mعيin تklma فيiه أhرجa xadيiثه وأصحاaب الكتب الستة عن هiشhاaم بن cروة عن أbيه عن cائشhaةa أن رasuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم اctamara cمرatayn laba cمr cumraystay cمرaة في diلqacdة cمro diلqacdu cumraystay وcمرaة في شhawاal cمrana شhawاalu cumraystay cumrooyinka nebiga u cumraystay aفar waay afartuna dulqacday dhaceen marka midii ugu dambaysay oo qiraankii xajka kula dhex jirtay marka laga reebo iyadana dulqacduu soo bilaabay exraamka marka xudaybiye cumradeedii waxay dhacday dulqacda cumratulqadaa'a ku xigtay ama cumratulqadiya dulqacday dhacday cumratuljiciraana ku xigtay dulqacday dhacday cumrada xajkiisii ku dhex jirtayoo owla yacnii cumrada markuu xajinaya nebigu inuu qaarin ahaa baan sheegnay xajkiisii cumraa la socotay cumradaa laftirkeedana dulqacduu soo xarmaday oo markay soo xarmanayeen dulqacdaa aweli ayaa ayaa jirtay ayb marka cumrooyinkii nebiga oo dhan dulqacday wada dhaceenna halkan marka wuxuu leeyahay ictamara cumratayni ayuu nebigu cumraystay leedaha caaisha cumratan fii dilqacda wa cumratan fii shawaal cumrada marka shawaal maxay tahay marka bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin waa wahmi wax cumraa oo shawaal dhacay ma jiro ayb walidaalika marka qaarkood culammada waxay leeyihiin marka waa wahmun min curwa curwo iyo inta ka hoosaysaa wahmigan uu ka yimid iyo khata'an laakiin inta badan culammadu waa jamciyaan oo xadiidkan iyo axaadiidta kale waxaa lagu jamcinayaa bay leeyihiin cumrooyinkii nebiga mid baa awaakhiri shawaal dhacday yacni shawaal aakhirkeeda maalinta ugu dambaysoo kale inay dhacday iyo wa bidaayati dilqacda aakhiru shawaal bidaayatu dilqacda shawaal aakhirkiisa iyo bishan siditaal ee dulqacdo layidhaa yacnii bilowgeeda inay cumrada u dhacday oo marka shawaal ay ka cabireen laakiin cumrada camalkeeda iyo ficilkeeda inuu dhacay bidaayati dilqacda sidaa inay dhacday xaafidku marka wuxuu leeyahay taas waxaa wax xoojinaayo riwaayada ibnu maajah oo caaisho ay leedahay rasuulka sala allahu calayh waali wasalam oo uu cumraystay lam yactamir rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam ila fii dilqacda nebigu ma unan cumraysanin ilaa dulqacdo unbuu cumraysan jiray tanna iyadaa sidaan dhahays marka hadduuba ansaxo shawaal ay ansaxdo sidaasaa lagu tawjiihinaa marka ayb muxuu yidhi saxiixun laakin qowluhu fii shawaal hee ya ibtidaa'an yacnii inay bilaabatay cumrada marka shawaal yacnii riwaayada marka isagu jamacaas oo laftikiisa oo mara ibtidaa'an baa shawaal cumradu ay bilaabatay laakiin waxay dhacday acmaasheeda dulqacdi marka xadiidku as leedahay hor imaamnaas qaala xadaana الnufayliyu qaala akhbaranaa zuhayr qaala akhbaranaa abu isxaaq can mujaahidin qaal su'ila bnu cumara ibn cumar baa la weydiiyey kam ictamara rasuulu اllahi sal l slam imisuu nebigu cumraystay faqaala maratayn laba jeer buu cumraystay faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi laqad calima bnu cumara ibnu cumar waa ogaaday ana rasuula اllahi sal l salam nebigu qad ictamara inuu cumraystay alaaan saddex jeer siwa alatii qaranahaa midii uu la xidhiiriyey marka laga reebay bixajati اlwadaac ibnu cumar taa waa ogaa yani kaannaha marka inay naqdinayso oy leedahay ibnu cumar wuu ogaaday in cumrooyinka nebigu inay saddex ahaayeen marka laga reebo midii uu xajkiisa ku daray xadiidkan marka laba nin baa isku khilaaftay oo waaweyn abu isxaaq isabiici can mujaahid qaala su'ila bnu cumar kam ictamara rasuulu اllahi sal ly slam faqaala maratayni riwaayat abi isxaaq saasay leedahay ibnu cumar iyo caaisha marka meeshay isku khilaafeen waa cadad اlictimaar inta tirada uu nebigu cumraystay isku khilaafeen oo isna laba jeer uu yidhi caaishana ay leedahay maya waa saddex marka laga reebay midii qiraanka riwaayat mansuur can mujaahid oo bukhaari oo saxiixiisa ku soo saaray iyada waxay leedahay alikhtilaafu fii shahri اlcumra goormaa nebigu uu cumraystay markaasuu wuxuu yidhi ibnu cumar dulqacdou cumraystay laakiin hal cumro oo cumrooyinkiisa ka mida rajabay dhacday rajab khilaafkaasna marka muxuu ku tusaa waa bilaha tirada maa waa bilaha caaisha markaa waxay tihi maya ibnu cumar waa ogaaday in nebigu aanu rajab cumraysanin ee kulli ou dulqacdo wada cumraystaye saabay markaa tiri xadiidkan marka bacdi ahlilcilmi riwaayada mansuuray rajaxayaan bukhaarina midaasuu soo saaray bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin may waa la jamcina oo qisada marka tacadudaa lagu xambaaraa laba jeer inay kala dhacdayo marna ibnu cumar la weydiiyey meeqa jeeraa nebigu ou cumraystay laba jeer yiri caaishay u tageen meeqa jeer intaas waa loo sheegay ibnu cumar wuu ka laabtay marka sidii markaa caaisho ayuu qaatay oo tiradii markaa waa u saxantay mar kale haddana waxaa la weydiiyey bilihii nebiga uu cumraystay markaasuu wuxuu yidhi bil rajab ayuu ku soo daray caaishaa loo sheegay waa ogaadayay tiri ibnu cumar inaanu nebiga rajab cumraysanin waa laba waaqico oo kala duwanoo laba jeer kala dhacday oo midna cadadka ku saabsan midna bilaha ku saabsan fatxulbaariga isaga marka taasoo marka uu leeyahay ayaa wayumkinu tacadudu su'aal su-aasha ibnu cumar inay tacaduday oo dhowr jeer kala dhacday baa suurtagal ah buu leeyahay marka riwaayadka iyu saasay kale yihiin sheekh alalbani asakaa waa daciifina midaanan u malayna riwaayadanu rajaxayaa midda kale marka mansuur riwaayat mansuur ibn almuctamir oo isaga rajaxayaa oo bukhaari uu soo saaray ayb tarjiixase jamcintaa ka fiican haddii la jamcin karo maxaa yeeley riwaayadu cillo kale ma laha abu jacfar الnufayli zuhayr ibnu mucaawiyat aljucfi abu isxaaq isabiici mujaahid afartuba waa min rijaali kutubi sita nufayligaa marka laga reeba isaguna waa iqa nufayli ayb marka isaga waxaa weeyaan khilaafka abu isxaaq iyo mansuur ayuu riwaayada mansuur u rajaxa middan kalena uu ka tega bacdu ahlilcilmina ay leeyihin waa yumkinu tacadud su'aal in lagu xambaaraa mumkin ah oo ibnu cumar laba jeer in la kala su'aalay waana suurtagal ayb qaala xadaana الnufayliyu waqutaybatu qaala akhbarana daawuud bn cabdiraxmaan alcataar can camr bni diinaar can cikrima can ibni cabaasin qaal ictamara rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuu cumraystay arbaca cumarin afar cumro cumrata alxudaybiyati wahaaniyata xiina markii tawaadaw ay heshiiyeen weeyaan calaa cumratin ay ku heshiiyeen cumro cumrada oo min qaabilin sanada dambe ahaanaysa cumratu lqadiya wahaalitata midda saddexaadna min aljiciraanati buu ka cumraystay ayuu ka soo cumraystay waraabicata midda afaraadna allatii qarana maca xajatihi waa middii uu xajkiisii ku daray qaala xadaanaa abulwaliid aطayaalisiyu wahudbatu wahudbatu bnu khaalid qaala ahbaranaa hamaamun can qataada can anas ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam اctamara arbaca cumarin afar cumro ayuu nebigu cumraystay kulluhunna fii dilqacda ay dhaceen ila alatii maca xajatihi midda xajkiisa la socotay mooyaane ta xajkiisa xataa dulqacdun bay bilaabatay qaala abu daawuud adqantu waan sugay minhaa hunaa meeshan laga bilaabo min hudbata ayaan ka sugay wa samictuhu min abilwaliidna waan ka maqlay walam adbithu laakiin ma aanan dabdinin yacnii in jumlada soo socota wuxuu leeyahay hudbatu bnu khaalid waa ka hubaa laakiin abulweliid aad uma dabdinin waa ka maqlay laakiin ima dabdisna aaduu marka u kala soocaa diqa yacni alfaada aaduu u kala soocaa abu daawuud qaala markaa wuxuu yidhi cumratan cumratan zamana alxudaybiyati yacnii ictamara cumratan cumro ayuu cumraystay zamana alxudaybiyati waqhtiga xudaybiya ow min alxudaybiyati xudaybiya ka cumraystay fi lxudaybiyati yani ayuu ku cumraystay wa cumrata alqadaa iyo cumratu alqadaa fii dilqicda dhacday wa cumratan cumro min aljiciraanati xaytu meeshii qasama xaytu meel qasama uu ku qeybiyey hanaa'ima xunaynin xunayn hanaa'imtiisii fii dilqacda bay iyaduna ahayd wa cumratan cumrana maca xajatihi bay ahayd marka riwaaya yacnii sidan hudba uu ka hubaa laakiin abulweliid ayaa marka dabdiga xaggiisa wax uga jireen wouna caddeeyey waxaa laga qaadanaa marka afarta cumroo nebigu inay dulqacdo wada dhaceen baabmuhil baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almuhillatu midda yacni xiranayso bilcumrati cumro midda xiranayso taxiidu oo haddana markaa xaydayso taxiidu xaal ay markaa xaydayso fayudrikuhaa uu soo haleelayo alxaju xajka uu soo haleelayo fatanqudu way burinaysaa cumratahaa cumradeeda waa burinaysaa wa tuhillu bilxaji xaj ayay ku dhawaaqaysaa y fatanqudu burinaysa dheh cumratahaa cumradeeda wa tuhillu ku qaylinayso xiranayso ku dhawaaqayso bilxaji xaj hal taqdii cumratahaa cumradeedii ma qallaynaysa wuxuu ku leeyahay naagta cumro markii hore ku soo dhawaaqday xayd uu ku dhacay xaydkii uusan ka go'in oo xajkii ku soo galay maalintii siddeedaad inta cumradeedii ka tagtay xaj ka dhigtay waa caaisho siday yeeshay wy caaisha siday yeeshay wy hal taqdii cumratahaa cumrada ay baabi'isay oo xajka ay dhex gelisay ma qallaynaysaa ma samaya sida raajixaana ma qallaynayso maxaa yeelay qaarinadayba noqotayba ila nebigaa yidhi dawaafuki bilbeyti wa sacyuki bayna asafa waalmarwa yasacuki fii xajiki wa cumratiki nebigaasaa yidhi qaala xadaanaa cabdulacla bnu xamaadin qaala ahbaranaa daawuud bnu cabdiraxmaan qaala xadaanii cabdullaahi bni cuثmaana bni khusayn huwa saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wamuslim walarbaca can yuusufa bni maahad can xafsata binti cabdiraxmaani bni abi bakrin can abiha cabdiraxmaan bin abi bakar ayb can abiha ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga qaala licabdiraxmaan ayuu wuxuu ku yidhi yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow ardif ukhtaka walaashaa fangeli oo wad walaashaa caaisha ah fangeliyo wad fa acmirhaa soo cumraysay min atanciimi tanciim ka soo cumraysay ayb tanciim marka waxay yidhaahdaan xuduudaha xaramka meesha ugu dhow xilliga tanciim maka meesha ugu dhow xilliga tanciim jihooyin kala gudwan bay leedaha waa tanciim meeshaa marka tanciim maka unbay wax yar un u jirtaa fa acmirhaa min atanciimi ka soo cumraysii fa idaa habadat bihaa hadday ka soo hoobato oo waadigaa tanciim ay ka soo degto faidaa habatta faidaa habadta haddaad kala soo hoobato bihaa iyada min alakamati taagga meesha taagga ee tanciim ee la yaqaana haddaad kala soo hoobato faltuxrim ha xarmato fainahaa cumratun mutaqabalatun fainahaa iyada cumratun cumro weeyaan mutaqabalatun la aqbalay xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen jumlada dambe maahne jumlada dambe abu daawuudaa siyaadiyey ayb ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaya da qallo iyo qallo la'aan midna ma sheegin caaisho oo nebigu inuu soo cumraysiiyey bis unbuu tilmaamaya waxaana laga qaadanayaa marka nebigu wuxuu sidaa u yeelay qalbigeeda un inuu ku wanaajiyo oo iyadii baa waxay tidhi naagihii kalena ma cumro gaara iyo xaj gaaray la tegayaan anigana ma waxaan la tegayaa xaj bis ee cumradaadii iyo xajkii bay kugu dhex jirtaa waxay tidhi ma sidaasaa naagihiina ay ula tegayaan xaj iyo cumro kala gaara annaan mid ula tegaan markaasuu nebiga ku daray tadyiiban likhaatiriha khaatirkeeda isagoo hagaajinayo kuna khilaafayo mushrikiintii ashhuurulxaj iyadoo la cumraysanayo in la arko laakiin waxay deliil u tahay xataa tadyiibba ha ahaatee ninkii markuu xajiye kadib soo cumraystaa qalad inaynay ahayn bidcana inaysan ahayn mar haddii nebiguba uu caaisha oo cumradeedii soo qaadatay cumro dambe uu sidaa yeel uu leeyahay waa saan marka ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa cumratu tanciim laakiin cumro dambanaha si xaj ka mida ma aha qofka dadku iyagu waa dhowr nooc mufridku isaga ninka mufridka ee xajkiisu ifraad uu yahay isaga cumro waaba u dhiman tahayba waa cumradiisii asalka ahayd kaasagu tanciim inuu aaduu ka soo galo waa leeyahay ama meeshuu doono inta ka baxo maka uu meel kale tago uu soo galo waa leeyahay midkaas qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa saciid bnu musaaxim bni abi musaaxim وهو مqبول أخرج xadيiثه أبو dاود والنسائي qال xdثنيi أbي مزاxمu ahاa أbي marka مزاxم iبن أbي مزاxم ayaa l isaguna waa مqبول أخرج xadيiثه أبو dاود والتirmidي والنسائي عن cabدالعزيز بن cبدالله بن أسيد عن محرش الكعبي هو صحاaبي أخرج xadيiثه أبو dاود والتirmidي والنسائي qاaل wxau yihi dخل النبي صلى الله عليه ولي وسلم نبgu wuxuu galay aljiciraanةa jiciraana ayuu galay fajaءa ila اlmasjidi masjidkii ayuu yimid masjidkan marka waa masjid meesha ku yaal meesha uu ku tukaday jiciraana farakaca wou rukuucay maa shaa allah intii alla doono uma axrama waa xarmaday uma istawaa calaa raaxilatihi gaadiidkiisii buu ka sara maray faistaqbala wuxuu qaabilay badna sarif waadiga sarif togaa calooshiisa xataa laqiya dariiqa almadiinati ilaa jidkii madiina uu ku soo dhacay fa asbaxa bimakata maka ayuu ku waabariistay ka baa'itin sidii mid maka bariyayoo kale qof maka seexday xalay oo kaleo maka uga soo toosay halkan laakiin qalbi baa ku jira meeshaan riwaayada saxiixa ee jaadada waxay tahay nebigu xilli habeenuu maka galay ayuu maka galay waa dawaafay sacyi buu sameeyey waa xiirtay kadibna waa baxay waa laabtay meeshii jiciraana ayuu ku laabtay xilli habeenkii weli ay wax ka dhiman yihiin markaasuu fa asbaxa ka baa'itin fii jiciraana sidii inuu jiciraano ka soo toosay xalay uu beriyey baaba loo malaynayo walidaalika dad badan saxaabo badan inuu nebigu cumraystay maba ogeynba ile habeen buu baxay subaxiina nebigii jiciraanuu ku tukaday salaad subax marka wuxuu sameeyey lamaba ogeyn walidaalika dad badan waa ka qarsoonaatayba cumradaas jiciraana dayb saaxibu fakhilwaduud saasuu leeyahay daahiru haada annahu ka xadiidka daahirkiisusa wuxuu ku tusayaa inuu makaba ku waabariistayba nebiga wuxuu leey daahiru hada annahu kaana bimakata ila annahu jaءa aljiciraana leylan uma rajaca ilaa maka faasbaxa biha baxayثu ma culima bikhuruujihi minha wahuwa khilaafu اlmashhuuri wاlmashhuuru annahu kana biاljiciraanati faasbaxa fiiha kabaa'itin sidaa weeyaan faالظaahiru ana hada الtaqdiima wالtaأkhiira min tasarufaati bacdi الruwaati ruwaadda qaar inay saa ugu tasarufeen baa dhici kartuu leeyahay yani nuurdiin asindi ayb cumradaa marka iyadu saasay ahayd marka riwaayada nasaa'i iyo tirmidi ayaa aad uga bayaansan iyadu waxay leedahay nebigu habeenuu galay maka waa dawaafay sacyi buu sameeyey waa soo laabtay haddana oo jiciraana sidii qof beriyey oo kale ayuu ahaaday baabu lmuqaami fi lcumrati baabun ay hada kani baabun baab weyaan almuqaamu nagaansho la nagaado yani bimakata maka in lagu nagaado fi lcumrati ay bacda adaa'i alcumrati cumrada markii la guto kadib qofku inuu maka iska joogo qala xadaثna daawuud bnu rushayd qala akbarana yaxya bnu zakariya qala akbarana mxamed bn isxaaq can aban can abana bni صaalix wacan ibni abi najiix can mujaahidin can ibni cabaas ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu aqaama fii cumrati اlqada cumratu اlqadaa wuu nagaaday alaaan saddex maalmood saddex maalmood ayuu cumratu lqadaa nagaaday waa cumratu lqadaa midii xudaybiye ku xigto heshiiskii ay ku soo galeen way saddex maalmood inay maka joogaana loo oggolaay saddexdii marka nebigu markuu cumraystay kadib saddexdiisii waa iska dhammaystirtay oo meeshiisii uu joogay waxaa laga qaadanaya marka qofku markuu cumraystaa inuu ka taga qasab ma waa joogi karaa maka ayb wabillahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala ali sl